walidaalika muslimiinta waxaa ugu horijrooday abu salama bin cabdilasad almakhsuumi saxaabigaasi ayaa hijrooday isaga iyo gabadhiisa iyo inan yarow lahaa mar allaaliya markuu dhexda marayo ayaa abuljahal baa dee reerkooda uu ka mid ahaa wuxuu ihi xoog ha lagu joojiyo gabadha adugu abu salama sidiibuu ku baxsaday dabeete waxa weeye gabadhii baa la reebay ilmihii yaraana yani waxa weeye waa la reebay dabeete haddana ilmihiina reer beni maksuum baa qaatay gabadhiina ehelkoodu baa qaatay abu salama saxaabigaa runtii hijrada galay yacni gabadhiisii iyo ilmihii yaraayee uu lahaa inuu madiino joogo oo la imtixaamo iyo inuu ilaahay dartii u baxo oo uu ka tago maca caruurtiisii iyo ehelkiisii ay noqotay dabeete sidiibuu ku baxay wa ficlan wuxuuna ahaa saxaabigii ugu horreeyey ee hijrooda gabadhiisu waxaa la dhahdaa mudday meeshii timaada iyadoo ku ooyeysa aroortii waar ilmahaygii un ma ay siisaan kul haddii ninkaygii a uu idinka cararay ma ilmahaygii un isiisaan ilmihiina gaar baa loo haya muddo markii ay sidaa ahayd ayaa runtii nin baa u naxariistay markaasuu yihi war gabadhan ma ilmaheeda siisaan dabeete ilmihii baa la siiyey sidiibay xaaskiisiina kaga daba tagtay waxaa la dhexda marka ay marayso ayaa ismaan binu dalxa binu abi dalxa ayaa runtii la kulmay halkiibuu ka kaxeeyey oo ficlan abu salama ayuu garanayaa nin muslimo muu ahayn laakiin runtii qurayshi muwaasafaadkay lahayd waxaa ka mid ahaa karamka oo kale inay martida iyo dumarka iyo dadka jilicsan ilaalin jireen intooda wanaagsan ee runtii caqliga badan leh sidiibuu ku kaxeeyey waxaa la yidhaha marka uu madiinatu qubaa yani halkaa uu agteeda marayo ayuu yidhi halkaasuu ninkaagii joogaaye sidiibay magaratay kaga tagtay dabeete isaguna waa uu soo noqday suhayb binu sinaan ayaa ahaa saxaabigii labaad ee runtii hijrooday isagana waxaa la yidhaahdaa markii uu dhaqaaqayay ayay qorayshi halkii ugu timid xoolo badan buu wataa waxay idhaahdeen laba mid unbaad yeelaysa inaad halkaa iska joogto waayo waxaad noo timid adigoo aan dirham iyo diinaar midna aan haysan maantana waxanoo hantiya ayaad quraysh ka dhex dhaliso oo aad ka dhex shaqaysatay dhici mayso inaad keligaa tagto iyo in allahuma salli calaa maxamed aada hantida lagaa reebo ama inaad joogto dabeete suhayb runtii wuxuu doortay inuu hantidiisii oo dhan ka tago sidiibuu ku baxay walidaalika rasuulku calayh isalaatu wassalaam waa kii lahaa rabixa suhaybun yacni waxa weeye waxaa macaashay safqadda ugu weyn ee uu galay suhayb binu sinaan oo ficlan macnaheedu ay ahayd maadaama adduunkiisii oo dhan uu ka tegay ilaahay dartii oo runtii uga hijrooday waxaa ka mid ahaa hijrooyinkaasi cumar binu khadaab radi allahu canhu iyo cayaash binu abi rabiica iyo hashaam binu caas baa israacay cayaash binu abi rabiica xagga hooye waxay ka walaalayhiin ninka loo yaqaano abuljahl saddexdoodaasaa baxay waxaa la yidhaahdaa markay qubo tegeenba abuljahluu maqlay faras yacni wuu ka daba tegey nin kaloo isagana xagga hooye ay ka walaalahaayeen oo xaaris binu cayaash la odhan jiray uu isagana ka haystay sidii bay isku raaceen cumar binu khadaab iyobay gaadheen oo ficlan dee hadduu kol cumar la socdo inay baryaan mooyaane lama dagaalami karaan dabeete ninka cayaash bin abi rabiica ayaa abuljahl dee nin aada u xariif uu ahaa xagga runtii tricska iyo khiyaamooyinkana ku dheereeya markaasuu walaalkiiuu beer la hawsaday hooyadaa intaasaanay biyo cabin hooyadaa inay meydhato way diiday hooyadaa sidaas hooyadiibuu ku beer la hawsaday cumar binu khadaab baa yidhi waxa laaliyo waxa uu kuu sheegayo oo dhan waxba kama jiraan waa ninkaasi wuxuu doonaya inuu diintaada fitneeyo iskaga joog waxalaali waxa uu kuu sheegay waad arki doontaaye midh runi kuma jira buy laakiin wuxuu doonaya inuu ku kaxeeyo ha raaci adigu runtii dadku waa bashar markuu hooyadii ku celceliyey war ma hooyadaabaad ka tegaysaa ayuu isyidhi soo hubso cayaash binu abi rabiica wa ficlan waana xarfaddii abuljahl dabeete wuxuu ku yihi cumar binu khadaab daabad uu fuushanaa oo aada u dheeraynaysay wuxuuhi war nimankaasi waa intaasoo isqabataan waa intaasood aragtaa inay ku khiyaameyn waa intaasoo ay doonaan inay gaar kuu qabtaan daabadaydaasi way ka dheeraynaysaa kuwooda iyada raaca dabeete tiiba u wareejiyay cumar binu khadaab radi allahu can waxaa la yidhaha markii ay iska sheekaysteen de meeshu waxa weeye waa shan boqol oo kilomitr bay isu jirtaa ficlan waxa weeye dee muddo dheer baa la soconaya adugu markii ay iloobeen allahuma salli calaa maxamed dhexda ay marayaan baa abuljahl oo walaalkii ku yidhi ninkaa xagga hooyo ka wala lahaayeen walaal waxaan doonayaa inaad ii bedasho hashaada oo ficlan waxa weeye markaasuu waayo waxaa igu adkaaday buu yidhi awrkii aan fuushana adigu way degeen labad saddexdoodu markaa waa laba iyo de isaga horena way u heshiiyeenoo mar allaali markuu degay unbay isu qabteen dabeete intay isu qabteen bay ayay dib yani xagga dambe laba dible ay u xidheen markaasay saareen xashiisii mar allaaliya markii ay yimaadeen maka ayaa abuljahl quraysh oo dhan wax ka dhex qayliyey waa aragtaan buu yidhi kuwii aanu cid iskugu xignay sidaanu usoo garbaduubnay nin walowba intaad xarfadaada iyo intaad qiyaastaada keento waa inaad tagto madiine sidaa intaad kaasoo kale usoo garbaduubtaan waa inaa keentaan ma garatay wa ficlan cayaash binu abi rabiica way ku dhacday sababtuna waxay ahayd wuxuu yeeli waayey taladii walaalkii cumar binu khadaab radia allaahu caleyh sida runtii bukhaari uu warinayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku riyooday yacni in madiine ay tegayaan dhul timirle ay tegayaan nebigu calayhi salaatu wasalaam waa uu tilmaamay quraysh waxay arkeen muslimiintii oo runtii furfurmaya ilaa xad ay arkeen in dee dadkii habeenkii buu baxayaa aroortii buu baxayaa nin walba dhinacii saxaabada ka bixi karayay ayaa uu ka baxay waxay arkeen muslimiintii inay gurmeen dabeete way isu yimaadeen waxaana runtii la yidhaahdo daarta loo yaqaano daaru nadwa waa daartii quraysh looga talin jiray waa gurigii ummadda ee quraysheed halkii la odhan jiray ay iskugu yimaadeen shir runtii aada iyo aada u ballaadhan quraysh lindoorkeedii oo dhan ama raggii u talinayay baa iskugu yimid shir aada u ballaadhan baa la galay riwaayaadka qaarkood inkastoo culimmada qaar ay wax ka sheegeen waxay leeyiin shirkaasi waxaa ka soo qayb galay shaydaanka oo isku tilmaamay inuu yahay sheekh ama oday qurux badan isu soo ogteysiiyey oo yidhi anna min bani najad baana najad waxa weeye waa hawdka yacni ma garatay sacuudi arabiya najad la yidhaahdo waa riyaad iyo wamaa adraak waa nimankan iminka u taliya sacuudi arabiya halkay degayn ardulxijaasna dee waa intan aynu ka hadlaynay makiyo madiine ayay ahay wuxuu idhi anna waxaan ka wakiilahay hawd oo dhan waa nin quruxdiisa aada yaabayso subxaana allah wuxuu idhi shirkaana laydin kala qayb gelaya dabeete shirkii bay iskugu yimaadeen halkii baa lagu shiray nin baa hadlay nin runtii abulbukhtayri binu hishaam wuxuu idhi waar ninkaasi iska daaya sidiisa aynu ku dayno sidii berigii hore oo runtii yidhi cutba bin rubeya haddii uu guulaystana dee waa nin inaga mid a haddii kalena dee waxa weeye dad bay isheli doonaan dabeeto sheekhii dhex fadhiya odagii oo shaydaankii baa yidhi maad haleelin buu yidhi arrinkii halkiisii maad dhigin dabeete runtii nin kalaa hadlo oo istaagay wuxuu idhi anigu waxaan leeyahay ninkaasi aynu gurigiisa ku xidhno innagoo aan waxba yeelin ma ninkaad aragtay hadalkiisu halkuu gaadhaya ayaa haddii guri lagu xidho arrinkiisu uu joogsanaya ayaa uu yidhi dabeete runtii waxaa istaagay abuljahl ninka la yidhaahdo oo ficlan nin aada u caqli badan buu ahaa laakiin aada iyo aada u dhib badan ra'yigana runtii ku wanaagsan laakiin dee ra'yigii aan ilaahay waafajin oo iminka nin dee xaqa la dagaalamayu ah mar la weydiiyo layidhi maxaad u islaami weyda abuljahl kunna wabani hishaamin farasaya rihaanin wuxuu hi ree bani haashim iyo ree bani makhsuum waa labada reer ee ugu waaweyn quraysh ee iyaguna furihii kacbadeeda hayaan annaguna hubkii baanu u haynaa marka markii ay naga badin waayeen buu yidhi ayay tala keeneen dhakadoodii waxay noqotay nebi baa naga soo baxay calayhi salaatu wasalaam dee waa inaana raacdaan marka lan naqbalaha yacni suldadayadii inaanu iyaga siino oo aanu ma garatay ku raacno nebi baa naga soo baxay yani waxa weeye suldadii uu haystay awoodda darteed ayaa diintii oo dhan runtii weydaarisay iyo xaqii iyo wanaaggii oo dhan almuhim abuljahl ayaa kacay maxaad ra'yi haysaa baa leeyihi anigu waxaan leeyahy buu ihi qabaa'ilka quraysh oo dhan siday u dhammaystiran yihiin qabiilo walba inan ha laga soo qaado qabiilana yaan laga tegin inan dhallinyara oo fardafuula oo tababar qaba oo dagaalka ku wanaagsan ha laga soo saaro intaasi meelaha la yskugu keeno maxamed bin cabdilaahi binu cabdilmualib rasuulku calayhi salaatu wasalaam mar keliya seefta ha ku kulmiyaan si aan ree bani haashim cid ay ula dagaalamaan waayo quraysh oo dhan miyay la dagaalami karayaan dabeet odaygii runtii shaydaankii oo odaygii reer najad isku tilmaamayay baa yidhi ninkaasaa asiibay ra'yiga asalka ahaa halkii baa runtii lagu go-aamiyey go-aankii wuxuu noqday in rasuulka calayhi isalaatu wasalaam loo xulo inamadaa xulka ah ee dhallinyarta ah ee dagaalka ku wanaagsan oo mar rasuulka calayhi isalaatu wasalaam si aan loo odhan hebel baa dilay oo dhiiggiisa oo mutafariq u noqdo oo ficlan reer bani haashim way ilaalinayeen rasuulka calayhi isalaatu wasalaam laakiin cid ay ula dagaalamaan ay u waayeen sidaasaa la go-aamiyey waa lagu kala tegey rasuulku calayhi isalaatu wasalaam sida runtii saxiixulbukhaari ku sugan rasuulku wuxuu u yimid abubakar wakhti duhura wakhtiga ay xooluhu hargalaan baa berigaa xoolahaa jiray macnaheedu waxa wey wakhtiga cadceedu ay aada u kulushay bacda duhure dadku nin walba gurigiisa uu ku xerooday wa kaana mutaqanican rasuulku calayhi isalaatu wasalaam markaasi wuu isqarinayey dabeete markiuu nebigu calayhi isalaatu wasalaam soo galay caaisha waxay leedahay wuxuu yidhi waxaa akhrij man cindak waxaan doonaya inaan warka ku siiye inaga saar cidda kula joogta dabeete abubakar baa ku yidhi haaulaahi hum ahluk yaa rasuul allah cid aad wax ka qarinaysaa ma jirto kuwani waa kuwaad wax ku qarsan lahayd ee ku-aanba bixinayey ee yaa rasuul allah maxaa laguu sheegay wuxuu yidhi waxaa lay ogolaaday inaan baxo waanaynu wada baxaynaa ee diyaar garow buu yihi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam walidaalik abubakar iyo caruurtiisa iyo dumarkiisu waxay ahaayeen dadkii sirtii ugu adkayd ee ugu cuslayd rasuulka calayhi isalaatu wasalaam wahay ee naftiisa iyo maalkiisa uu ku aaminay nebigu calayhi isalaatu wasalaam aada buu abubakar u farxay waxa uu ku farxay isaga oo runtii loo ogolaaday nasiib inuu u yeeshay inuu rasuulka calayhi isalaatu wasalaam uu la safro oo uu la hijroodo abuljahl go-aankiibuu doonayay isagu inuu fuliyo habeenkiibuu soo diyaargaroobay toban isagu uu ku jiro ayaa maamulaya dilitaanka rasuulka calayhi isalaatu wasalaam intaasoo dhalinyaro waa la diyaariyey oo seefta iyagu marku kulminaya laakiin haddii wax isbedelaan ayay go-aan kale iyagu qaadanayaan waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyuhbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuk wayamkuruuna wayamkuru allahu wallahu khayru lmaakiriin ilaahay wuxuu ku yihi rasuulka calayhi isalaatu wasalaam waxaad xustaa wakhti ay ku shirqoolayeen kuwii gaaloobay ee ay lahaayeen aynu halkiisa ku hayno ay yidhaahdeen aynu dilno ay yidhaahdeen aynu saarno saddexdaa khiyaar ay kala dooranayeen wayamkuruuna wayamkuru allah iyaguna waxbay shirqoolayeen allana dhagartiisa ayuu dhigayay wallahu khayru lmaakiriin ilaahay laakiin ka khudbad dhiga ka ugu khayr badan weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala yacnii qorsho la sameeyo alla qorshaha uu dhigo ayaa ugu nabadgelyo badan oo ficlan rasuulku calayhi isalaatu wasalaam cali bin abi taalib buu la hadlay waxa uu ku yidhi waan baxayaa qurayshina waa diyaar laakiin caawa adiga ayaa sii seexanaya meeshii gogashii aan ku seexan jiray buu yihi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam cali bin abi taalib diyaar buu ahaa wuxuu u diyaargaroobay quraysh oo dhan oo raggoodii ugu xooga badnaa ugu kartida badnaa diyaarisay oo mar seefta ku wada kulmiya ayuu u diyaargaroobay inuu galo firaashkii rasuulka calayhi isalaatu wasalaam sidii buu sameeyey dabeetna nebigu calayhi isalaatu wasalaam sida runtii riwaayaat yacni ibnu hishaam iyo ibnu ahiir iyo albidaawa alnihaaya libnu kathiir iyo ay tilmaameen rasuulku wuu soo baxay calayhi isalaatu wasalaam isagoo xafnatan isagoo sita waxoogaa ciida nebigu calayh isalaatu wasalaam ayuu gurigiisa ka soo baxay wajacalnaa min bayna aydiihim saddan wa min khalfihim saddan faakhshaynaahum fahum laa yubsiruun markaa nebigu calayh isalaatu wasalaam ciiddii meeshay toban yihiin ciiddiibuu ku daadinaya rasuulku calayh isalaatu wasalaam waxaanu ka yeelnay xaggooda hore iyo xaggooda dambe teed baanu ka yeelnay baa ilaahay subxaanahu wa tacaala yidhi faaqshaynaahum markaasaanu daboolnay baa ilaahay dabool baanu saarnay baa ilaahay yidhi indhihii aanu ka saarnay caqligii aanu ka saarnay dhegihii aanu ka saarnay fahum laa yubsiruun qaar wax arkaya ma ay aha baa ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa rasuulku wuxuu ka dhex baxay qurayshoo soo wada taagan oo inamadii gaarka ahaa ee ay tababareen wa ficlan yacni quwada ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka muslimkii marka uu isku xidho oo awoodda ilaahay subxaanahu wa tacaala loo eego bani aadamka awooddiisa kooban ayaa waxaasi ay noo tilmaamayaan rasuulkii markuu baxay calayhi isalaatu wasalaam ayaa abuljahl iyo kooxdiisa ay yimaadeen waa nimankiioo wada dheelalowsan dhakadoodana ay ciidi saaran tahay waar maxaa idin ku dhacay waa maxay ciidani dabeeto albaabkii bay jibiyeen xoog bay ku galeen seeftiibaa intaani ku dhufan buu go-ay ay ka tuureen waaba cali bin abi aalib radia allahu canhu ila way wada garanayaan dabeeto haddana way soo boodeen dhinac walba way u carareen waa ay shireen quraysh oo dhan baa shirtay aada baa dhinac walba loo cararay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam wa faclan alxarbu khudaca dagaalku waa yacni khiyaamo macnaheedu waxa weye xoog keliya ma aha rasuulku calayhi isalaatu wasalaam mar allaaliye markii uu baxay ayaa shan mayl buu socday godka loo yaqaano qaaru thawr ayaa nebigu calayhi isalaatu wasalaam iyo abubakar ay galeen waa intay fooftaan habaabinayaan waa inta dhinacyadan laga raadinayo quraysh markiiba abuljahl baa ra'yi kala keenay wuxuu ihi ninka maxamed keena madaxiisa isagoo nool ama keena isaga oo dhintay ee abuubakarna raaciya wuxuu leeyahy boqol neef oo geela cascasa geela cascas ficlan wuxuu ahaa yani waxa weye boqol markab ama boqol dayuuradood oo airbus ah oo ma garatay waxaa maanta gaadiidada ugu waaweyn la isticmaalo ayaa berigii hore awrku uu runtii u dhigmay rasuulku calayhi salaatu wasalaam isaga iyo abubakar godka runtii markii ay gelayeen ayaa abubakar baa ku yihi yaa rasuul allah isug markaa abubakar baa galay godka markii uu galay ayuu eegay godkii wuxuu arkay inuu leeyahay meelo daldaloola waxaa la yidhaahdaa maryihiisii intii dheerayd ee cawrada dheerayd buu ku buuxbuuxiyey dabeetna wuxuu arkay laba god markaasaa labadii god waxaa la yidhahda wuxuu ku qabtay labadiisa lugood markaasuu nebiga calayhi isalaatu wasalaam yidhi soo gal rasuulkii baa soo galay uu fadhiistay dhabtiisa ayuu nebigu calayhi isalaatu wasalaam ka dhigtay barkimo iska seexayaa rasuulallah buu yidhi waayo labadii lugoodna wuxuu ku hayaa labadii god quraysh baa siday u soo cararaysay dee waa tii la kala yaacay nin walba boqol neef oo geeloo cascas ayuu raadinaya oo runtii hanti aada iyo aada u badan ahayd wakhtigaas markii meeshii uu ay soo gaadheenba koox ka midi ay godkii isu soo dultaageen marka abubakar baa rasuulka calayh isalaatu wasalaam ku yihi low da'da'a axadahum ra'sahu la ra'aala mid anaga mid iyaga ka mid iyo haddii in yar uu sidaa yidhaahdo madaxa uun hadduu hoosu dhiga buu yidhi toos buu inoo arkaya yaa rasuulallah markaasaa xadiiskaa runtii bukhaari baa wariyey rasuulku calayhi isalaatu wasalaam isagoo dee og in alla la socdo oo la tilmaamayo iyo meesha uu marayo yacni maa dannuka yaa abubakrin biitnayn illaahi haaliuhuma maxaa arrinkaagu yahay abubakar ood u malaynaysaa laba alla ku saddex yahay baynu nahaye arrinkaaga laa taxsan ina allaha macana haaniya tnayni id humaa fi lgaari id yaquulu lisaaxibihi laa taxsan ina allaha macana ilaahayna waa kii tilmaamay yani wakhti ay godka ku jireen waxau ku lahaa laa taxsan ina allaha macana rasuulku calayhi isalaatu wasalaam saddex cisho ayay meeshii ku jireen mar allaaliyo markii ay kala degeen ee allahuma salli calaa maxamed nin walba dhinac u kacay dee intii soko oo dhan ay hubsadeen ee dhaqdhaqaaqba ay waayeen ayaa magaratay rasuulku uu diyaar garoobay calayhi isalaatu wasalaam inuu baxo ninka loo yaqaano cabdillaahi binu rayqiid oo runtii ahaa nin maahira oo dhulka aada u kala yaqaana wa ficlan kaana kaafiran yani waxyaalaha sheegaya qofku muslimka gaalka wuu la tacaamuli karaa diinuun baynaan ka qaadanayn laakiin wixii kale waa laga waa lagala tacaamulaya cabdillaahi binu urayqiid oo runtii aada u yaqaanay oo akhlaaq iyo dhaqan wanaagsan lahaa ayaa lacag wanaagsan abubakar uu siiyey isagaa runtii sahanka oo dhan sugayay oo dariiqyada ugu adag iyo dariiqyada aanay farduhu mari karin iyo meelaha leexleexamaha oo dhan aada u yaqaanay ayaa nebigu calayhi isalaatu wasalaam oo runtii la soo heshiiyey saddexdii cisho markii ay dhammaadeen ayaa cabdillaahi binu urayqiid uu runtii yimid saddexdii cishay intay joogeen yacni abnaa abibakar cabdillaahi bnu abibakar waxaa la yidhaahdaa habeenkii ayuu u yimaada rasuulku calayhi isalaatu wasalaam iyo abubakar xayn yar buu u keeni jira oo adhiya meeshay iska daaqdaa waa uu u maalaa dabeete rasuulku calayhi isalaatu wasalaam iyo ayuu siiyaa marka dambena yacni wuu sii celiya caamir binu fuhayr yacni fuhayra oo mowlaa abubakar isaguna inamadii u shaqaynayahaa ayaa isaguna wax u keena labadoodu waxay isku weydaaran jireen marka uu caamir binu fahayra yimaado adhiga ayuu dabamarin jiray markuu soo socdana adhiga si raadka adhigu uu qariyo allahuma salli cala maxamed isagoo adhigiibuu dhex socdaa laakiin waxa weye markuu keligii isagu imanaya caamir binu fahayra waxa uu adhigaa marna uu daba raacin jiray marka kalena uu soo hor raacin jiray macnaheedu waxa weye raadkiisuu ku baabiin jiray walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam maalintii saddexaad markuu dhammaystay ayaa isagiiyo abuubakar ay runtii halkii ka dhaqaaqeen ree abuubakar waxaa runtii la yaab badnayd raashinkii hore iska daaya waxaa la markii uu baxayay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayaa abu quxaafa oo runtii dee da-ah oo indhabeelay abubakar ayaa yimid gurigiio wareysanaya ka waramaa inankayga abubakar goormuu baxay marka waxaa la yidhaahdaa laa taraka lahum dirhaman walaa diinaar waxalaaliya wixii uu hantihayey rasuulku uu raray calayhi salaatu wasalaam marka kiish bay tuseen oo runtii sidii dharuuridii wakhtigii hore waxaa jirtay lacag runtii fida ah oo sida dahabka ahayd oo aada iyo aada u qaali ahay walidalik tii bay taabsiiyeen markaasuu yihi laqad taraka lakum maalan kaiira oo ficlan waxay idhaahdeen shay lacagii kumuu jirano waa alaab kaleanu ku gurnay bay idhahdeen intuu sidaa u taataabtay buu yihi wax badan ayuu idinka tegey haddaba way idinku filan tahay buu yihi abu quxaafa insha allahu tacala intaasaynu ku dayn doonaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu